iyagoo la hadlayay saxaafadda maalintii shalay dhallinyarada ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee koonfurta soomaaliya ayaa shaaca ka qaadeen shaqo yari bahsan ay ka jirto magaalada waxayna xuseen in dhallinyarada baaga mundada ah ama shaqala-aanta ay yihiin kuwa waxbartay ama xilligan waxbarashada ku jira siday warka u dhigeen alaanta magaalada waa waliba mid eed andoran haddii unaan dhallinyarada waa dhallinyarada iyadee siid zaa'idee jar markada fiilida magaalada baydhabo waa dhallinyarada zaa'iday siidan hayst sababtoo dhallinyaradii walbaratii walbarada hayta waa unuga waay anaata dhallinyarada oo waliba kumad ahaa magaalada walkabaradaas saasoo kale dugsaraaka dhammayti yacniijarto gebiahaanba waa milaasya ku halaas male magaalada shiidka ku jar way geeka boqolkiiba boqoleer la kolley anu waxaan isdhihi karaa shaqala'aanta magaalada ka jirta waxaan dhihi karaa waa arrin baagamuundo markii la yidhaahdo waxay u badan tahay dadka wax soo bartay dhallinyarada wax soo baratay oo jaamacadaha ka soo baxay ayay u badan yihiin markii fursadihii shaqo ka yaraadeen magaalada dhallinyaradu waxay bilaabeen inay isaga baxaan magaaladaasi shan dhallinyaro ah oo ku howlanaa falkaasi ayaa dhowaan booliiska magaalada baydhabo ku soo bandhigay gudaha magaalada waxaa hubaal ah oo la rumaysan yahay in maalin kasta boqolaal dhallinyaro ah isugu jira rag iyo dumar ay ku baaba'aan badda iyagoo u tahriibaya waddamo shisheeya kana sii baxaya dalkooda soomaaliya qaarkoodna si debin ah dhagaraysan loo gacangelinayo qowlaysatada loo yaqaano magafaha siday marar badan saxaafadda u sheegeen dad badan oo ka soo badbaaday magafaha